bsmi اllahi الرحman الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi وصaxbihi aجmaciin ama bacd qaala اlimaamu abu dawuud raximah اllahu tacaala baabun fii bacثi اlcuyuun baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fii bacثi اlcuyuuni dadka jawaasiista diristooda oo inay markaa yacnii soo basaasaan cadowga loo bixiyo oo loo diro baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii bacثi اlcuyuuni alcuyuun waa jamcu cayn alcayn waxaa weeyaan marka waxaa loo jeedaa halkan qofka akhbaaraadka intuu soo indheendheeyo cadowga warka ka keeno si qarsoodi ah marka intuu u dhex galo warkii markaa uu ka keeno waa yacnii basaaska ama jaasuuska ayb taas marka diristeeda xukunka ku soo arooray caddayntiisiibu u baab yahay oo amiirka marka iyo jihaadka ninka amiirka ka ah ama amiirka guudba oo waxa dhan wada maamulaayo inuu cuyuun uu diro jawaasiis uu markaa u diro cadowga dhexdiisa uu geliyo xukunkaa caddayntiisiibu u baab yahay qaala alimaamu abu dawuuda raximahu اllahu tacaala xadaanaa haaruun bnu cabdillaahi wahuwa alxamaal qال xadaثna hاشhم بن الqاسم qال xadaثna سulaymaن yعni بن المغيرة عن ثاaبت وهو بن أسلم البناني عن أنس qاal bacaث النبiي slى الlه عليه لي وsلم nebigu waxa uu diray busaysata ayuu diray ninka magacaa la yidhaahdo busaysana waa loo dabdiyey sidaan si ka duwanna waa loo dabdiyey ayb waxaana la dhihi jiray busaysة بن mrin busaysatu bnu camrin wa yuqaalu busaysatu bnu bishr basbasahna waa loo dabdiyey nacam oo ba'da in la kordhigo siinka la reebo ba' kale la kordhigo siinkana la kordhigo ta'na la geliyo basbasata ayb iyadoo ta'da laga reebayna waa loo dabdiyeyoo basbas la yidhaha bis waa saddex dabdi marka ayb wuxuu leeyahay marka nebigu ninkaabuu diray caynan bacaa الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam nebigu waxa uu diray busaysata buu diray caynan isagoo jaasuus ah jaasuus ahaan buu u diray yanduru isagoo markaa inuu fiiriyo maa sanacad waxay samaysay ciiru abi sufyaan abu sufyaan owrtiisii iyo yanii gaadiidkiisii dagaalka uu ku soo galay wixii ay marka bal sameeyeen inay madiino kusoo noqon rabaan iyo in kale ayb inuu markaas soo eego ayuu nebigu u diray calayh الsalaaة wasalaam xadiidku marka wuxuu deliil u yahay in jaasuus la diri karo oo cadowga lagu diri karo amaa qowluhu tacaala walaa tajasasuu muslimiinta dhexdooda waayo taas oo dadkii markaa muslimiinta dhexdooda in jaasuus lagu dhex diro oo la yidhaha orod qof yacnii aan cadow islaamkii ku ahayn akhbaartiisii un marka in lasoo ogaado un ceebihiisii iyo waxa uu samaynayo iyo la baxtiyo taa iyada lama ogolo aayadda waa diidaya middaas walaa tajasasuu cabdullaahi bn mascuud baa waxaa lagu yidhi nin khamri intuu cabbay sankiisa afkiisa laga uriyey ka warran baa la yidhi markaasuu wuxuu yidhi maa umirnaa bitajasus dadka in dembiga laga keenkeeno ma nala amrin buu yidhi intaan dadka fiirfiirinna bal inay dembi ku jiraan iyo in kale dembiga wixii la daahirsada waa lagu qabanayaa wax aan la daahirsanin laakiin maya ayb waxaa kaloo walaa tajasasuu lagu fasiray albax dadka ceebahoodaba sida kaleba in la baarbaaro sideedaba in la baarbaaro ayb middaa marka muslimiinta dhexdooda waayo waa la reebay amaa muslimiinta dhexdooda wixii aan ahaynoo gaaladii iyagu in akhbaar laga soo qaado ama waxa ay damacsan yihiin la ogaado oo cuyuun lagu bixiyo iyadu waa bannaan tahay xadiidkaanaana deliil u ah nacam ayb cadowga marka in jaasuus lagu diro waa bannaan tahay muslimka dhexdiisa sameya ayb baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi bni sabiili marka jaasuuska la diraayo muslimna waa noqon karaa hadda ninka nin muslima buu ahaa busaysatu bnu camrin wa yuqaalu busaysatu bnu waxaa kaloo lagu sheegay busaysatu bnu bishr ibnu xajar isaabada waxa uu ku yidhi shahida badran biitifaaqin ayb beder buu xaadiray ninkan biitifaaqin marka kan muslim buu ahaa isagoo gaalana waa la dirsan karaa ta lacag la siiyo la yidhaha akhbaar keen bax haddii isaga markaa laysleeyahay ninkan waa nin uu waxu xelanayo akhbaar keeni karo labada marka way sugnaatay oo siirada nebiga calayh isalaatu wasalaam waa lagu arkay ayb baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi bni sabiili musaafirka ama ibnu sabiilka ya'kulu cunaya min aلhamrati midhaha beerta midhaheeda cunaya wayashrabu cabaaya min allabani caanihiina cabaya wayashrabu cabaaya min allabani caanihii cabaya caanaha idaa mara bihi haddii uu soo maro caanihii marka uu soo maro dadkii marka isagoo musaafirah dad xoola haysta hadduu soo maro inuu caanaha ka cabo haddii uu soo maro beerna inuu beertii markaa miro iyo wax ka qaadan karo taasuu marka baabkan uu baab yahay qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala marka ibnu sabiil baa halkan hadda la sheegay kitaabuuljihaadowna ku dhex daray sida qaalibka ibnu sabiilku qofka mujaahidka jihaadka ku jira sida badan waa musaafir ilaa inuu safro ou meel aado o meel ka tago meel kale aado iyo inta badan safar buu ku jiraa marka wixii safarku axkaam ou lahaa inuu ku soo dhex daro kitaabuuljihaad saasaa keenayso oo sida aqlabkaa safar baa lagu jiraa jihaadka marka lagu jiro ayb markaa ninkii safarka ku jiray ama jihaad ha ku jira ama safar kaleba ha ku jiree beerta ou dhex maro iyo xoolaha uu markaa yacni arko iyo see yeelayaan ayb ma ka cabbi karaa caanaha beerta midhaheeda ma cuni karaa saasuu marka taasu ka hadlaya qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa cayaash bnu اlwaliid alraqaam qaala xadaanaa cabdulaclaa huwa bnu cabdilacla saami qaala xadaanaa saciidun huwa bnu abi caruuba can qataada can ilxasan can samurata bni jundubin ana nabiy اllahi salى اllahu alayh ali wasalama qaal nebigu waxa uu yidhi idaa ataa axadukum midkiin haddii uu yimaado calaa maashiyatin xoolo uu u yimaado meel joogo fain kaana fiihaa xoolaha dhexdooda haddii uu yahay saaxibuhaa ninkii iska lahaa falyasta'din huwa ka idin dalbado fain adina lahu haddii uu u idmo falyaxtalib ha listo walyashrab ha cabbo fain lam yakun fiihaa haddaanu ahayn xoolaha dhexdooda aanu ku jirin falyusawid alaaan saddex jeer ha u qayliyo oo yacnii ha waco ayb fain ajaabahu haddii uu ajiibo hee uu yidhaahdo markaa uu u soo baxo falyasta'dinhu ha ka idin dalbado ayb wailaa haddii kale falyaxtalib ha listo walyashrab ha cabo walaa yaxmil walaa yaxmil ayb walaa yaxmil waa qore sooma waliyashrab ha cabo walaa yaxmil yousan qaadanin oo xambaaranin ayb xadiidkan iyo marka midka soo socdaba ayb wuxuu tusayaa xadiidkan marka ibnu sabiilka ama musaafirku inuu yacnii xoole haddii uu soo maro inuu sidaa yeeli karo oo isaga marka xaajana ay u hayso dabcan ayb ninkii waa musaafir xaaja u hayso waa baahan yahay ayb xaalo idiraari a ma joogto laakiin waa xaajo oo waxay joogtaa xaalad aan idiraari ahayn oo yacnii xaajo iyo waxaa jirta dabcan iyo idiraar idiraarku waxaa weeyaan qofku baktiga baktigaba waa marka loo xalaaleeyey laakiin hadda isagoo ay dhici karto in heerkaas uunan gaarin laakiin baahi uu qabo sidan inuu yeeli karo ayaa xadiidka laga qaadanayaayo xoolaha haddii qofkeeda uu ku dhex jiro inuu ka idin dalbado haddaan qofkii uunan ku dhex jirin inuu u waco saddex jeer u qayliyo haddii la arko isti'daan in la weydiisto haddii aan la arkinna inuu intii xaajadiisa uu ka cabbi karo ayb haddii marka xukunkanna marka wuxuu ku saabsan yahay safarka maxaa yeele abu daawuud tabwiibkiisana waa tusayaa ee macnaha culammadu u fahmeenna saas waay qofka musaafirka ah baa xaalkan sidaan ay u bannaan tahay ayb qofka aan safarka ku jirin xadarka iyada maya maxaa yeele qofka xadarka aan saf musaafirka ahayn haddii qofkan uu u diido qof kalea laga yaabaa inuu siiyo magaaladii waa dad badan tahay midkan haddii uu sii waayo waxoo caanihii ama wixii uu rabay mid kalaa siin karo muslimiinta un ka mida marka inuu sidaan yeela ma aha amaa baadiyaha iyo meelaha iyagu safarka uu ku jiro ee ay dhici karto teelteel xooluhu inay ku yihiin de qofkii markaas waxaa dhici karta inay gaajaba ruuxa uu uga dhaco ayb oo isaga marka xukunkaani musaafirkuu gaar u yahay baadiyaha iyo meelahaas uuna gaar ku yahay magaalooyinka iyadu maya culimmadana waxay ku daraan mas'alatu dafar ayb waa qof muslima xaqii uu lahaayo meel ka helay ayb haddii marka loo idmo waa khayr haddaan loo idminna wuu qaadan karaa ayb waa xaqiisii oo wax ka leeyahay sababtoo ah reebaadiyaha waxaa laga rabaa ama sideedaba yacnii dadka qofka qofka uu ku soo hoydo marti u noqdo inuu marti sooro ayb haddii marka martisoorka uu u diido waa xaq uu leeyahay uu ka qaado kara ayb haddii marka si farsamaysan uu uga qaato ee laakiin intii uun cuntadiisa ku filan ama cabiddiisa ku filan way u bannaan tahay inuu isagana wax qaato uma bannaano hadduu marka xoole meel ku shubto uu qaato ma bannaano xadiidka waa diidayaan ayb xadiidkan marka wuxuu takhsiis u yahay axaadiidta ama aayadaha xadiidka soo socday laba baab kadib imaan doono ee ibnu cumar ee nebigu uu reebay inuu qof yacnii qof kale walaalkii inuu wixiisa qaato isagoon u idmin xadiidka dhahaya iyo aayadda qur'aanka yaa ayuha aladiina aamanuu laa ta'kuluu amwaalakum baynakum bilbaatili ilaa an takuuna tijaaratan can taraadin minkum maalkiinna si baatila ha iskaga cuninina iyo xadiidkan baa takhsiisinaya ayb oo mar ibnulqayim wuxuu leeyahay aayaddu ama axaadiidtu waxay tilmaamaysaa aklu amwaali innaasi bilbaatil sharcigu hadduu ruqseeyeyna baatil waa ka baxday qofkiisa hadduu ruqseeyana baatil waa ka baxay maalka ayb qofkii iska lahaa hadduu ruqseeya baatil waa ka baxay sharciga hadduu banneeyo uu oggolaadana baatilnimadii waa ka baxay xaaladdan marka sharcigii baa ruqseeyey haddaan la qaadanaynin oo la xambaaranaynin sharcigii maadaama uu ruqseeyo way bannaan tahay madaahibta marka imaam maalig iyo shaafici iyo iyagu waxay qabaan ama jumhuuru ulculamaa wou qaadanay waa cunayaa laakiin wuxuu ku cunayaa bay leeyihiin damaan qofkii iska laha hadduu yidhaha waxayga anig ma raba isii waa inuu u gudo ayay leeyihiin imaam axmedna wuxuu ku tegey damaanna inaan laga rabin mar hadduusan qaadanaynin xadiidkan isagoo ka duulaayo waxa uu yidhi marka inuu qaadan karo kaasaana marka xoog badan qال الإmام أbو dاود رحimه الله تaعالى xadثna cbaydاللh بن mعاaذ العنbري qال xadثna أbي وهuوa mعاaذ بن mعاaذ qال xadثna شhuعبة عن أbي بشhر عن عباad بن شhuرaحبيل qاaل أصاaبتنii سنة سنad baa igu dhaya ay asiibtay abaar baa igu dhacday buu leeyahay fadakltu xaaئdan baan galay deyr yعnي xaaئd waxaa l yidhaha beerta marka ay deyr wax uu ku wareegsan yahay fadakaltu waxaan galay xaa'idan dayr oo min xiiطaani اlmadiinati madiina dayrarkeeda ka mid ah fafaraktu fafaraktu saidinkugu shaqla ra-da waa hoos dhigay mi ah fafaraktu sumbulan saasaad moodaan fafariktu sumbulanna waa suurtagal ayb faraka yafriku faraka yafraku labada waa suuragal inuu ku imaan kara waladina marka sharax hadduu wax idiin dabdi sheegayo idinkaa sheegi doono min baabi nasara yansuru muu leeyahay faraka yafruku la fiirina fafaraktu sumbulan sabuul ayaan finjishay sabuul ayaan finjilay ayb faakaltu waan cunay ayb faakaltu waan cunay waxamaltu fii hawbii maradeydana waan ku qaatay ayb ee calaa hawbii fa jaa'a saaxibuhu qofkii iska lahaa baa yimid ayb ayb xadiidkii hore horta wax yar aan u noqonno xadiidkii hore wuxuu ahaa riwaayat اlxasan can samura riwaayat اlxasan can samurana hadal baa ku jiri jiray ayb ilaa xadiid alcaqiiqa ma ahane ayb xadiidkan marka sanadkiisa cilladaas uu leeyahay laakiin duruq kaleu ku yimid mutaabacaad iyo shawaahid ayuu marka xasan ku yahay ama saxiix ku yahay marka xadiidku waa maqbuul waa saxiix laakiin sanadkan hadda abu daawuud ee noo dhigan cilladaas uu leeyahay sheekh ilalbani rawalkhaliilka ayuu ku sheegay shaahidkiisa ayb marka xadiidku xadiid marka shaahid ayuu marka wuxuu ku yahay saxeix ayb ama xasan ayb markaa ninkii wuxuu yidhi fafaraktu sumbulan baan sumbulan sabuul ayaan finjishay faakaltu waan cunay waxamaltu fii tawbii maradaydan ku qaatay faja'a saaxibuhu baa yimid fadarabanii waa igaraacay wa akhada tawbii maradaydiina waa qaatay macalmaradii waa iga qaatay buu leeyahay faataytu rasuula اllahi baan u imid sala اllahu alayh waalih wasalam faqaala lahu wuxuu ku yidhi faqaala lahu rasuulka ninkii wuxuu ku yidhi maa callamta ma aadan barin id kaana jaahilan markuu kolkuu jaahil ahaa yacnii isagoo jaahilana wax ma aadan barin oo waxuma sheegin waay ayb walaa adcamta ma aadan quudinin id kaana jaa'ican yani si fiican markuu jaahil ahna si fiican uguma sheegin ma aadan quudinin id kaana jaa'ican markuu baahnaa markuu baahnaana quud ma aadan siininoo maba kuu imaadeenba nacam waxaan kaama qaateenba ayb aw qaala ama waxa uu yidhi saaqiban waaba isku macno jaa'ican iyo saaqiban ayb isagoo baahanna ma aadan quudinin wa amarahu ninkii wuu amray nebiga faradda calaya hawbii maradaydii buu ii soo celiyey wa acdaanii wuxuu isiiyey wusqan ama wasqan ayuu isiiyey ow amase nisfa wasqin buu isiiyo min طacaamin cunto ah halkii wasqi wuxuu ahaa lixdan suus taqriibanama nisfa saac lixdan suus ama soddon suus ayuu isiiyey ayb xadiidka marka isnaadkiisu waa saxiix xaafid ibnu xajar xadiidkan waa saxiix yeelay isaabada waa ku saxiix yeelay ibnuاlqayimna tahdiibu sunanka ayb waxaana laga qaadanayaa marka kii hore macnihiisa oo kale yaa laga qaadanaya ayb xadiidkan laakiin wuxuu ku moodsiinayaa magaalada madiine agagaarkeeda ayuu sheegaan kaannahu ninkan inaan musaafir ahayn laakiin culimmadu marka axkaamtan waxay u gooni yeelaan qofka musaafirka ah iyagoo cillada ka fiirinaya maxaa yeeley qofkaan musaafirka in xadarka ee magaalada joogo ninkan hadduu wax sii waayo nin kale haw tago maaha inuu wax ka qaato xoolihiisa inuu qaato ma aha ninkan kalaa wax siin karo waa dad badan tahay magaalada ayb qال xdثna محمد بن بشhاaر qال xdثna محمد بن جعفر عن شuعبة عن أbي بشhر qاaل سمعت عباaد بن شhرحبيل رaجuلا mنا miن بني غبر بmعنaaه mعنى الxadيiث الsaaبق baabun ayadaa kani baabun baab weeyaan man qaala qofkii yidhi أkulu wou cunayaa maa saqada wixii soo dhaca ayuu cunayaa yani maa saqada waxay tahay timirta markay iska bislaataa waa iska soo dhacdaa geedkay ka soo daadanaysaa nacam wixii sidaasoo kale u soo daatay dhulka yaal waa cunayaa nacam taana inuu cuni karo qaala xadaثna cثmaanu وabu bakrin ibna abi shaybة wahada lafdu abi bakrin weeyaane can muctamir bni sulaymaan qaala samictu bna abi xakamin اlhifaariy yaquulu xadaثatnii jaddatii ayayday baa waxay ii sheegtay can cami abi raafic iyo igaga sheegtay ibna camrin alhifaariy qaala kuntu ghulaaman baan ahaa wiil armii nakhla alansaar ansaarta geedtimireedyadeeda ayaan tuuriyeynayey fa utiya bi annabiyu sala allahu calayh waali wasalam nebigii baa la ii keenay fa qaala wuxuu yidhi yaa ghulaamu wiilow lima tarmi nakhla timirta maxaad u tuuriyeynaysaa qaala waxauu yidhi aakulu waan cunayey waa cunayaa qaala waxauu yidhi falaa tarmi nakhla timirta ha tuurin wa kul cun maa yasqudu waxa ka dhaco fii asfalihaa hoosteeda waxa ku dhaco cun geedka yacnii wax ka daadaatay timirta ah iska cun marka taa in layska cuni karo oo qofkaan ku dembaabaynin hadduu iska isagoo meesha maraya hadduu timirta dhulka ku daadaadatay iyo cuna dhib ma laha ayb uma masaxa ra'sahu madaxiisii buu masaxay fa qaala waxa uu yidhi allaahuma ashbic batnahu ilaahu dharji waa u duceeyey marka ayb waxaa laga qaadanaya marka nebiga ilmaha inuunan yacnii yacnii sina inuu wax ugu sheegi jiray sina uu markaa ugu dhimrin jiro ugu ducay jiray ayb ma garaaci jirin cunug yar weeyaan marka sidan waxaa laga yaabaa inuu wa ku fahmaba wax ku fahmayaba ayb xadiidkan marka isnaadkiisu waa daciifoo jahaala ku sugan ibnu abilxakam iyo ayeydiisa labadaba jahaala ku sugan dacfina waa ku jiraa ayb ibnu maaja iyo tirmidi iyona xadiidka way wariyeen musnad axmedna waa ku sugan yahay ayibcilalkaas buu leeyahay laakiin kii hore yaa isaga laftirkiisii uun macaanidiisa kabaaya ninkii iska musaafira socdo timirtaa dhulka daaddaadata hadduu qaato uu cuno waxba dembi ma aanu samaynin bal waxaa dhici karta haddaan sidaa la yeelin inay hallawdaba timirtaayb meelaha qaarkood halkan khaliijka waxaad arkaysaa geed timireed hoostiisa timirta say ugu daadanaysay dadku ugu is istaagayeen dhulka laamiga korkiisa marka ay waxay samaysay marka ay dabaqa ku samaysay yaad arkaysaayb baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii man qaala qofkii yidhi laa yaxlibu ama laa yaxlubu labadaba loo dabdiyey laa yaxlubu ma maalanayo ma lisanayo xoole meel jooga hadduu u yimaado safar ku jiro midna ka maali maayo qofkii yidhi yacnii culimmada sidaa ku tagtay waa imaam shaafici iyo imaam maalig iyo qowlkooda hadduu lisana waa damaanaya qoladii tiri yani waxa ay deliishanayaan qال xdثna cbd اللh بن مسلمة عن mالك عن نافع can cabdillaahi bni cumara ana rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalam qaal laa yaxlubanna axadun qof yaanu lisin oo lisin maashiyata axadin qof xoolihii bikayri idnihi idinkiisa la'aantii ayuxibu axadukum midkiin ma jecel yahay an yu'taa in loo yimaado mashraabatuhu meesha yacni qolka oo wax ku kaydsado mashraba waxaa la yidhaha ninku meesha aan laga gelin qolka aan lagaba soo gelin waayo ee wax ku kaydsadoo qasnadiisu ou dhigto isaga ou jiifo ay yuxibu ma jecel yahay axadukum midkiin an yu'taa in loo yimaado mashrabatuhu qolkiisa sarreeyo qolkiisa oo wax ku kaydsado qasnadiisa fa tugsara la jebiyo markaa khisaanatuhu khasnadiisa markaa la jebiyo fa yuntahala lagala baxo dacaamuhu cuntadiisa oo markaa cuntadiisa lagala baxo ama lacagtiisa lagala baxo ma jecelyahay waa ma jeclo waay fainamaa tahzunu lahum duruucu mawaashiihim fainamaa takhsunu lahum waxaa u kaydinaysa dadka reerbaadiyaha ah duruucu mawaashiihim xoolahooda candhadooda yaa iyagu marka qasnad u ah oo wax u kaydiso ayb acmatahum bay u kaydinaysaa acmatahum cuntadooda ayay u kaydinaysaa wixii ay cuni lahaayeen iyaga xoolahooda candhadooda yaa ayay ugu kaydsan yihiin oo candhadaasaa u kaydinayso falaa yaxlubanna axadun mid yaanu lisin maashiyata axadin qof xoolihii ilaa biidnihi ma ahani xadiidkan marka waxaa laga qaadanaya isagana inaan la maalan karinba sina ibnuulqayim marka wuxuu leeyahy cumuumka xadiidkan ku jiro waxaa lagu takhsiisinayaa xadiidkii hore oo cumuumka xadiidkan waxaa la dhahayaa oo laga soo reebayaa qof musaafira oo xaaje ay u gashay qofkii u yeedhay xoolaha lahaa waayey yaa laga soo reebana oo aan qaadanin weliba oo intuu yacnii weel ku shubtay aan qaadanin yaa laga soo reeba xadiidkaani marka nahyigaani marka muxuu baaqi ku noqonayaa wuxuu baaqi ku noqonayaa qofkii isagu xambaarto qofkan la sheegayo waa qofkii intuu iska cabbo xoolihii caanihii ka listo waxna ku shubto weelkiisa oo iska qaato ka noocaas oo kalea marka xadiidkaana loo soo deliishan karaa marka labada xadiid waa isfasirayaan ibnuulqayim saasuu leeyahay sidaasaana xoog badan aayadda laa ta'kuluu amwaalakum baynakum bilbaatilina wixii sharcigu idmay baatil maba ahana la leeyahay waana sidaas marka xadiidka marka xadiid ibni cumar waxaa lagu xambaarayaa alxamlu qofka qaadanayaa lagu xambaara oo isaga raranaayo oo caanihii wax ka qaadanaya ama mirihii intuu ka dhergey ayuu haddana faraqa ku shubtay ama uu dembiil ku shubtay lama ogola midkaas marka xadiidkan ibni cumar kaasaa lagu xambaarayayb halkan laftirkeeda waxaa weeyaan waa ka jiri jirta nacam meelahan beeraha ah dhulkan marka geedmiroodka iyo uu ka baxo qofku inuu iska cuno intuu meesha maraayo iyo wixii ku soo daato soo dhaco iyo inuu iska qaato iyo waa arki jirna nacam iyadoo qofka beerta lena uu iska fasaxo ayb laakiin haddii faraqyada lagu shubto oo ama dembiil laga buuxsada maayo ma bannaano xaaraan waay haddii lagugu qabto marka waxaa weye intaad cunto saas ku cunto waa damaanaysaa marka damaana laga rabaa laakiin intaad safar tahay wax yarood calooshaada ku shubato dhib ma laha ilaa ninka inuu dhinto ama waxaa laga inuu halis u galaa dhici karto ama xaaja uu u qabo ayb marka dadka ilaahay waa iska arsuqayaa dhexdooda xadiidkan ibnu cumar waxaa lagu xambaarayaa nahyigu wuxuu ku dhacayaa ninkii isagu qaato ayb ama ninkii wax xaaje aba isu hayninba yaa lagu xambaarabaabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi aacati aacadiibuu u baab yahay ayb fii wujuubi aacati yani aacatu waliyilamri ninka madaxda in la adeeco ama ninka madaxa guud in la adeeco madaxda ama ninka amiirka sariyada ninka amiirka looga dhigo inay adeecaan oy maqlaan ayb daacadaasina marka waxay ku joogtaa wixii macruuf ah wixii macruufa iyo wixii mubaaxa amaa macsi wixii ah ma bannaana iyadan mubaaxa marka waxaanu leenahay waxay tahay maalan ninka amiirkaa haddii uu shay hadda daaco yacni shay hadda sunno ah ama waajiba maba amrinba shay laakiin mubaax ah oo sharcan bannaan ee uu isleeyahay marka waxaan amay yacnii dagaalkii iyo maamulkii amay u fiican tahay amar hadduu ku dhiib waa la yeela waajibuu isku bedelaya waajib ayuu isku bedelaya wixii macsi un baa ayaan lagu adeecaynin ayb qaala xadaanaa zuhayr bnu xarbin qaala xadaanaa xajaajun qaala qaala bnu jurayj ibnu jurayj waxa uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu adiicu اllaha waadiicu rasuula wauli اlmri minkum fii cabdillaahi bni qays bni cadiyin bay ku soo degtay bacaahu اnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam nebigaa diray fii sariyatin ilaala ayuu dhexdeeda ku diray ahbaraniihi yaclaa baa ii warramay can saciid ibni jubayr can ibni cabbaas sanadki marka waa ka waa keenay cabdullaahi ibni xudaafata sahmi ayuu ahaa ayb igaabaa marka sariya loo dhiibay isagay marka ku timid qaala xadaanaa camru bnu marsuuq qaala ahbaranaa shucba can zubayd can sacd bni cubaydata can abi cabdiraxmaan asulamiy wahuwa cabdullahi bnu xabiib can caliyin ana rasuula اllahi sal ly slam nebiga bacaa jeyshan ciidan buu diray wa amara calayhim rajulan nin buu madax uga dhigay wa amarahum wuxuuna amray an yasmacuu lahu inay maqlaan way yudiicuu ay adeecaan faأjaja naaran ninkii dab buu shiday bal inay maqlaan in kaleu ku fiirinayay dab ayuu shiday wa amarahum wuxuu amray an yaqtaximuu fiiha inay ku dhacaan an yaqtaximuu inay jiiraan ay ku dhacaan fiiha dabkaa dhexdiisa faabaa qowmun qola waa diidda an yadkhuluuhaa inay galaan wa qaaluu waxay yidhaahdeen innamaa fararnaa annagu waxaan ka orodnay min annaari naar baan ka orodnay marka haddaan naar gelayno tan aan ku dhacayno maxaan naar uga orodnay dheheen marka ayb wa araada qowmun qolana waxay dooneen an yadkhuluuhaa inay galaan fabalaqa dalika nebiya sala allahu calayh waali wasalam arrintaa baa nebiga soo gaartay faqaala waxau yidhi low dakhaluuhaa hadday geli lahaayeen ow dakhaluu fiiha ama dhexdeeda ay geli lahaayeen lam yazaaluu fiiha kamaynan zuuleen inay ku dhex jiraan iyadaasay weligood ku guba lahaayeen markay aakhiro aadaanna naarta unbaa loogu sii dari lahaa wa qaala waxau yidhi laa aacata fii macsiyati illaahi laa aacata aaca fii macsiyati illahi ilaahay macsidiisa ma ahaanin dhexdeeda yani macsi alle layskumamacsi alle layskuma adeeco inama aacatu daacada fi lmacruufi macruufka dhexdiisay ahaatay wixii macruuf ah oo sharcigu dabcan uu yaqaano umbaa marka daacadu ay tahay ayb taasaa marka qofka ayaa laysku adeecaya ayb xadiidka marka isnaadkiisu waa saxiix aayadda marka yaa ayuha aladiina aamanuu adiicu llaha wa adiicu rasuula wa uli اlamri minkum daacada alle iyo daacada rasuulka waa la ilaaqay adiicu llaha wa adiicu rasuula waa la ilaaqay ayg maxaa yeele macsi maba farayaan wa ulil amri laakiin wa adiicuu ulil amri lama dhihin iyaga daacadooda marka waa muqayad waxay ku qaydan tahay daacada alleh rasuulka hadday alleh rasuul adeecaanna waa la adeecaya haddaynan adeecin ay caasiyaan waa la diidaya waa la diidaya marka la leeyahana macsidaasaa lagu diidaba wixii kaleo daaco ay dib ka faraan waa la yeedaa kulligeed waa wada tege waa wada bure ma aha maxaa yeele caqiidatu ahlisunnati waljamaca waxaa weeyaan ninka amiirka ah haddousan kufrinin kufri bawaax ah oo cad uunan ku dhicin oo culummada agtooda yacnii ka cad hadduusan ku dhicin wixii macruufa waa lagu adeecaa wixii munkarana maya waa la diidaa nacam saxaabadu saas ay yeeli jireen xajaaj wax la mida ayaa amiir ahay wixii jihaada iyo owqaadana waa yeeli jireen wixii kale markaa yacni macsi iyo ahna waa diidi jireen ma lagu adeeci jiren khulafadii marka khulafaa uraashidiin wixii ka dembeeyey o dhanba dadkii madaxda noqday waxay ahaayeen un dad khaladuu camalan saalixan wa aakhara sayi'an wixii xunna lagama yeeli jirin wixii fiicanna waa lagu adeeci jiray oo jihaadkoo looga dambeeyo lagu adeeca iyo salaadoo lagu daba tukada iyo kulli waxay keenayaa wixii macruuf ahaa waay oo lagu adeecayo wixii kalena maya waa lagu diidayo taasay marka waxay tahay aayadduna marka ay tilmaamaysaa ulul-amri marka laba tafsiir baa culimmadu sheegaan amarka dadka gacanta ku haaya madaxda culimmadana waa lagu daraa mujaahid tafsiirkiisa saasuu leeyahay alumaraa'u waalculamaa ama waalfuqahaa maxaa yeele fuqahadu waxay gacanta iyagu ku haayaan fatwada xalaashii xaaraanta marka iyagiina marka in la maqlay leeyihiin laakiin wixii macsiya maya wax macsi cad iyana lagu adeeci maayo madaxda samciga iyo daacada la leeyahay waa leeyihiinna waa inay kitaabka dadka ku hogaamiyaan oo xadiidka muslim baa wuxuu leeyahay maa wuxuu leeyahay yacnii addoonba ha ahaadee maqla oo adeeca inta uu idinku hogaaminayo yacni cabdun yaquudukum bikitaab illahi saasaa ku jirta yaquudukum bikitaab illah intuu kitaabka idinku hogaaminayo qال xdثna مسدد qال xdثna يحyى عن عubayd اللahi qال xdثnii ناaفiع عن cabdاللaahi عن rasuuل اللahi slى الlه عليه ولي وsلم أنه qاal nebigu waxau yidhi السمcu والطاacaةu maqل iyo daaco ayaa calى اlmarءi الmuslmi qofka muslimkaa korkiisa ah فيma أxaba wuxuu jeclaysto wakriha iyo wuxuu nacaba fii ma axabba wakariha waxay tahay waxa adiga naftaadu qaadan kartood jeceshahay wakarihana waxay tahay shaygu haddaanu macsi ahayn laakiin adiga dhib uu kugu yahay mararka qaar waxay macsi maahan laakiin adiga dhib kugu tahay hebelow bax shaqadaan soo qabaan lagu yidhi shaqadii waa xalaal shaqadii waxaan ujeedaa waa ama shay sharcan waajiba ama ugu yaraan manduub marka uu amiirku ku yidhaha shaqadaas u kacay qabo waajibay noqotay adig adoo dhibsanayaba waa iska aadaysaa maa lam yu'mar haddaan la farin bimacsiyatin macsi faidaa umira bimacsiyatin macsi haddii la faro falaa samca walaa daacata maqal iyo daaca ma leh marka shaygaas waa maqal iyo daaca midna aadan ku lahayn haddii uu ku yidhaha marka qofkan dil qofkiina aad macsuum uu yahay wax hadda dhiiggiisa lagu daadiya aysan muuqanin ma yeelaysa ma dilayaad wixii kale soo maaha hadduu ku yidhaha marka shay macruuf oo kale uu ku faro salaaddii jamaacada saas yeel ama meeshaas ku baxo dadkaas soo heshiisii ayuu ku yidhi shay macruufo waa yeelaysaa kuwaas waa waajib amaa laakiin shaygii macsidana waa ku diidaysaa kii kalena marka waa ku adeecaysaa wixii mashruuc sidaasay kala tahay marka ayb khaaabi laftirkiisana macno noocaas oo kaleu sheegayba ayb oo waxa uu yidhi khadaabi hadihi اlqisaةu wma dukira fiiha min shaأni الnaari wاlwuquuci fiiha yadullu wuxuu tusayaa calى ana اlmuraada bihi طaacaة اlwulaati in loo jeedo waأnnaha la tajibu ila fi اlmacruufi kalkhuruuji fi اlbachi ida amara bihi اlwulaatu ayb hadday dadka wulaadda ay faraan bixitaan waa la yeela ayb wاlnufuudu lahum fi اlumuuri alati hiya طaacaat wamucaawinu lilmuslimiina wamaصaalixu lahum wixii muslimiinta masaalix iyo kaalmo iyo u ah faama maa kaana fiiha min macsiyatin wixii macsi ah ka qatli nafsi اlmuxaramati oo kale naf in la dilaa ay xaaraan tahay dilkeed oo kale iyo wamaa ashbahahu falaa طaacata lahum fii dalika daaca kuma leh arrintaa taas marka daaca kuma leh wixii marka naf goynteed iyo maal qof macsuuma leeyahay qaadistiis iyo waxyaabahaasoo kale maya laga yeeli maayo amiiraan ahay amiirkii sharciga xataa hadduu yahay lagama yeelayo taasayb ku aan sharci ahayna iskaba dhaafsa warkiisa qaala xadaanaa musadadu qaala xadaanaa yaxya can cubayd illaahi qaala xadaanii naaficun qaala xadaanaa yaxya bnu maciin qaala xadaanaa cabdusamad ibn cabdilwaari qaala xadaanaa sulaymaan bnu اlmugiira qaala xadaanaa xumayd bnu hilaal can bishr bni caasim can cuqbata bni maliki min rahtihi qabiilkiisu ka mid ahaaye qaala bacanii الnabiyu salى اllahu alayh wali wasalam nebigaa idiray sariyatan yani fii sariyatin fasallaxtu rajulan nin ayaan hubeeyey minhum ka mida qoladeyda sayfan baan ku hubeeyey ama dadkii sariyadaba ka mida seef ayaan u dhiibay oo siiyey oo hub uga dhigay nin baa marka uu seef siiyeyoo ayaan seef siiyey buu leeyahay falamaa rajaca markuu soo laabtay qaala waxauu yidhi low ra'ayta maa laamanaa rasuulu اllahi sal ا l slam falamaa rajaca markuu soo noqday qaala ay qaala arajulu ninkii wuxuu yidhi low ra'ayta niyow haddaad arki lahayd maa laamanaa rasuulullahi sal l slam nebiga wuxuu nugu eedeeyey oo nugu canaantay qaala nebigu waxa uu yidhi sidan buuna yidhi wa acajaztum ma waxaad ka caajisteen id bacadtu rajulan minkum nin idinka idinka mida markaan bixiyey falam yamdi liamrii arrinkayga uu fulin waayey an tajcaluu makaanahu booskiisa inaad samaysataan man yamdii qof fulinaya liamrii arrinkaygu u soconayo marka ninka amiirkee sariyada lagu daray hadduu amarkii ka tago iyo wixii lagu ogaa diido dadka marka uu la socdaa inay amiir doortaan markaas maa ay nin kale marka booskiisa inta dhigaan talada isaga intay u dhiibtaan markaa ay amarkiisa yeelaan ayb sidaa miyaad ka caajisteen buu leeyahay marka ninkan ilaaladan lagu daray ee amiirka looga dhigay waxa uu fulin waayey ama uu diiday maxay tahay saaxibu cawnilmacbuud wuxuu leeyahay isaabada ibnu xajarna uu ka keenay ninkan nin baa dadkii loo diray ilaaladii yani dadkii jihadooda loo diray gaalada ahaa nin ka mida buu eryaday markaasuu laa ilaha illa allahu yidhi markii markii seefta marka uu kor ugu qaaday buu laa ilaha illa allahu yidhi markaasuu is yidhi ninkan laa ilaha illahda beenay ka tahay waa waa ku gambanayaa buu is yidhi markaasuu ku dhuftay marka waxa rasuulku uu leeyahay falam yamdi liamrii kaas waay ilaa amarka rasuulka qof laa ilaha illahu dhahayo inaan la dilin waaye faraha laga qaada saaxibu cawnilmacbuud saasuu tilmaamay saaxibu badlilmajhuud sahanfuuri isaga wuxuu leeyahay qisadaasna qisay ahayd qisadanna qiso kale waayuu leey oo ninkan amar kale ayuu sameeyo amar diiddo kalew ku kacay laakiin labada qiso ismale buu leeyahay saaxibu badlilmajhuud calaa kulli xaal siday ahaataba xadiidka waxaa laga qaadanaya amiirka in wixii macruufa lagu adeeco hadduu isagu xumaadana in layska casilaba oo dadkii marka ay nin intay ku kulmaan ay doortaan marka oo ninkaa marka ay ka tala qaataan kanna marka uu sidaa ku casilmo ayb ilaa waxaa walba amiirka looga dhigay waxay ahayd sidaas ayb marka low ra'ayta maa laamanaa rasuululahi sal ll slam wuxuu u jeedaa nebiga wuxuu nagu eedeeyey cajzigeenna iyo gaabintii aan ka gaabinnay nin nin inaan madax ka dhiganno yacnii kaa intayaan iska bedelno nin kale madax ka dhiganno cajziga aan ka caajisnay ayuu nebiga nagu eedeeyey macnaha marka xadiidku sidaa weeyaan sida saaxibu badilmajhuud ou tilmaamay oo u sharxay marka baabka uu xadiidkan ku jirana dabcan de macsi qofka hadduu samaynaan lagu adeecaynin baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan maa yu'mar waxa la farayo la amrayo min indimaami alcaskari caskarka ama jeyshka inuu isu soo dhowaado ah iyo wasacatihi waasacnimadiisa ah inuu isu banneeyo meesha boosaska qaala xadaanaa camru bnu cumaan yacni waxaa waya in ciidanku hadduu meel hadda degaayo farsamo dagaal oo hadda inay isku soo ururaan diidaysana aanay jirin dagaalkii bayba ka soo noqdeen waa soo socdaan ciidan iyo hadda dagaal iyo lagumaba jiro marka inay isku soo dhowaadaan oo ynan kala fogaanin laakiin haddii goobta dagaalka la joogo isu soo ururkana uu khasaaro badan keeni karo hadda markaas sidii farsamada dagaalka ay yeelaysaa la samaynaya markaa qaala xadaanaa camru bnu cuثmaan alximsiyu wayaziid bnu qubays min ahli jabalah saaxili ximsa ah wa hada lafdu yaziida weeyaane kan qaala xadaana alwaliid bnu muslim can cabdillaahi bni اlcalaa annahu samica muslima bna mishkam abaa cubayd illaahi yaquul xadaanaa abu haclabata alkhushaniy qaala kaana annaasu dadku waxay ahaayeen idaa nasaluu manzilan meel hadday degayaan qaala camrun camar wuxuu yidhi isaga riwaayadiisa kaana annaasu dadku waxay ahaayeen idaa nasala rasuuluullaahi sala allahu calayhi waalihi wasalama manzilan nebigu hadduu meel dego tafaraquu way kala tegi jireen fi shicaabi waxay ku kala tegi jireen buuraha iyo walawdiyati dooxooyinka togagga iyo buuraha iyo nin walbaa meel buu iska aadi jiray faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu waxa uu yidhi inna tafaruqakum kala tegiinaan fii haadihi shicaabi goshan aad ku kala tegaysaan ama buurahan iyo walawdiyati dooxooyinkan innamaa daalikum kiinaas min ashaydaani buu ka ahaaday kala tagan aad kala tegaysaan shaydaan buu ka ahaaday ayb marka waxaa laga qaadanayaa muslimiinta haddaanay dagaal ku jirin markaas ee ay iyagu cabsi aanay haynin inay meelo ku kala tagaan ma ahna jirkooda inu isku soo dhowaado oy markaa isu soo dhowaadaan tafaruqulabdaan inaynan ku kicin tafaruqulabdaan wuxuu keenayaa tafaruqulquluub ilaanna maxaa yeelay daahirka ciwaan wuxuu u yahay baatinka daahirkaaga iyo muuqaalkaagu siduu u eg yahay ayaa marka dambena baatinkaagu noqdaa oo culammadu waxay yidhahdaan daahirkaaga baatinkaagu jiitaa saa darteed baa qofka muslimka inuu gaal isku ekaysiiyey waa la diiday sababtoo ah daahirkiisaas marka dambe jacaylow keenaan jacayl hadduu keenana khasaaru keenaan marka macnuhu xadiidka macnaha ku jira sidaas weeyaan xataa idinkoo israbo oo isjecel meelaha ku kala firdhisnaanina isu soo dhowaada falam yanzil bacda dalika markaa kadib maynan degin manzilan meel la dego ila ndama bacduhum ilaa bacdin ilaa qaarkood qaarka kale usoo dunmaaye xataa yuqaala ilaa laga yidhaahdo low busita calayhim haddii loo fidin lahaa korkooda lagu fidin lahaa hawbun maro la cammahum waa wada camimi lahaa yacnii intay say iskugu soo dhowaanayaan haddii hal mara loo fidiyo xataa waa ku filnaan lahayd ilaasaa laysu yidhaahdo tafaruqulabdaankii baasaa layskugu diiday marka tafaruqu lmilal ka waran marka milada iyo diin in lagu kala tagaa ma wax bannaan ma noqon karaa waa maya walidaalika marka nebiga xadiiduliftiraaq wuxuu ku sheegay ummaddan inay toddobaatan iyo saddex kooxood u kala baxayso lama ammaanin marka sataftariqu ummatii haadihi calaa alaain wasabciina milla ay riwaayaadka qaar ay leeyihiin toddobaatan iyo saddex diimood yacnii toddobaatan iyo saddex caqiido ayay u kala baxay marka suurtagal maan toddobaatan iyo saddex caqiido kulligood inay wada saxnaadaan ayb nebigaana yidhi kulluhaa fi nnaari ilaa waaxida ayb ee dadku inay marka guul guul ku keenaanna suurtagal ma aha iyagoo sidaa u kala tegayo saxaabadii nebiga oo hadda iyagoo quluubtoodu aynan isdiidanaynoo nebiga ku dhex jiro ayuu wuxuu leeyahay meelahaas aad kala aad aadaysaan shaydaan iyuu ka ahaaday ee ay sidaa hayeelinina isu soo dhowaada waxaad u malaynaya marka dad aaraa kusii kala tegayeen khatar waa waa ciqaab marka tafaruqa xagga caqiidada laysku yacnii tafaruqan ummadahan ay ku kala tegayaan kelmaddoodu ay kala tagtagsan tahay waa ciqaab waay qul huwa alqaadiru calaa an yabcaa calaykum cadaaban min fowqikum aw min taxti arjulikum aw yalbisakum shiyacan wayudiiqa bacdakum ba'sa bacdin ibnu cabbaasna waa kii yidhi ow yalbisakum shiyacan firaqan wa axzaaban kooxo iyo axzaab ayuu alla idin yeeli karaa hadduu doono yalcanu bacduhum bacdan yukafiru bacduhum bacdan qaarkood qaarka kala gaalaysiiyo uma yaqtulu bacduhum bacdan hadday isgaalaysiiyaan waa isdilayaan marka dil unbaa ku xiga dadka qaarkood hadda marka waxay u haystaan marka waxay leeyihiin bacd alkutub baa waxaa lagu dhigaa jamaacaadkan iyo axsaabahan tirada badan ee kala baxbaxsan wax kale ma ahane waxay leeyihiin waxaa weeyaan daahiratun sixiyatun waa daahiro waa muuqaal caafimaad ay leeyihiin kan waxaanu ku fiicanya kan waxanbu ku fiicanya kan waxanbu ku fiican yahay kulligoodna waxay raadinayaan khilaaf islaamiyan dhib male marka meel bay hadhow isugu keeni say u soo wadaan meel unbay wax isugu keenayan daahira sixiya ma ahan bal waa daahira oo marad iyo jiro ah waaye bal haddii la helo khilaafada xataa wax duminaya waana la arkaa wax la arki kara ummadda iyagoo khilaafadii iyo madaxtinimadii gacanta ku haystaan waxaa ka dumiya waa tafaruq hadday kala tagaan caqligu iyo sharcigu labada waxay keenayaan in ay tegayso oo saa markaa dowladdu ku baaba'ayso marka dowladdan la raadinayo wixii baabi'inayay haddana in la yidhaha waa lagu raadinayaa wax suurtagala maha caqlan wa sharcan labadaba low busita calayhim hawbun haddii loo fidin lahaa lacamahum qaala xadaanaa saciid bnu mansuur qaala xadaanaa ismaaciil bnu cayaash can asiid bni cabdiraxmaan alkhafcamiy can farwata bni mujaahidin اllakhmiy can sahl bni mucaadi bni anasin اljuhaniy can abiihi qaala hazowtu maca nabiy lahi salى اllahu alيyh ali wslam an la duula gaswata kada wakada duulaankii heblaaye heblaaye fadayaqa annaasu dadka waxaa ku ciriiri noqday almanaasila meelihii ay degayeen manaasishii baa ciriiri noqotay waqaطacuu aariiqa jidkii bay gooyeen fabacaa nabiy llaahi salى اllahu alayh ali wslam nebigu wuxuu diray munaadiyan mid naadiyo yunaadiye dhawaaqaya fi naasi dadka dhexdooda anna man dayaqa manzilan meel dadku degi lahaa ninkii ciriiriyo ow qaطaca ariiqan ama jid gooyo falaa jihaada lahu wax jihaada uma sugnaanin jihaad ma leh waxaa laga qaadanaya marka xadiidkanna isu ururkan tirada badan hadduu keeno jid inuu ku go'o hadduu keenaayo waa layska dhaafa saasay culammadu yidhaahdeen ama manzil iyo meel dadku ay fadhiisan lahaayeen haddii qof uu wax ku gooyo waxaasoo dhan baa marka xadiidka oo reebaan jidadka iyo meelahan dadka yacnii ay caamka u leeyihiin iyo qofkii iska dhisto isaguna dee camal ma leh falaa jihaada ninkii jihaadka ku jiraa laleey jihaad ma lihi ayb waxaan marka salaad iyo acmaal uu samaynayo dulmi baa looga qaadanaa dartiisa dadka uu dulminayo ayb meelaha qaarkood sidii loogu soo durkay loogu durkaayo loogu durkaayo ayaa waxay sababaysaa dhibaatooyin waxaa laga yaaba inay dadku dhintaanba ciriirigaas aad waddada ciriirinaysa sababkeed in lagu dhinta nacam shil iyo balaayo iyo lagu galo waxbaa inaad ka yeelata yaa dhici karto amase waxaa laga yaabaa qof jiran meel laga bixiyo in la waayo wayna dhacday nacam qof jiran ama qof dhintay mayd meel laga bixiyaa la waayey say nin walbaa oo meel un derbi un dhagax iyo bir ugu mudaaye iyo baabuurkii qaadi lahaa ninkaa jiran meel uu soo galo waaye taas marka waxaa weya wax sharcigii caqligii labadaba uu diidaayo sharcigana gaar ahaan waaba reebayo waa kan ayb marka in ilaahay looga cabsano qaala xadaanaa camr bnu cuثmaan qaala xadaanaa baqiyatu can اlawsaaciy can asiid bni cabdiraxmaan can farwata bni mujaahidin can sahli bni mucaadin can abiihi qaal hazownaa maca nabiy llaahi sala allahu calayh ali wasalam bimacnaahu baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii karaahiyati tamanii liqaa'i alcaduwi cadowga la kulankiisa in la tamaniyo oo loo baxbaxsado cidda la nacay caddaynteedii buu u baab yahay qaala xadaanaa abu saalix maxbuub bnu muusa qaala ahbaranaa abu isxaaq alfazaariyu can muusa bni cuqba can saalim abi nadr mowlaa cumara bni cubaydillaahi yacni bna macmarin wa kaana kaatiban lahu buu u ahaaye qaala waxa uu yidhi kataba ilayhi cabdullaahi bnu abi awfa baa u soo qoray xiina kharaja ila alxaruuriyati cabdullaahi bnu abi awfa markuu u baxay dagaalkii khawaarijta uu ku baxay anna rasuulalahi sal l slam marka cabdullahi bn abi awfa dagaalkan xaruuriyada uu sheegayo waa kii cali uu khawaarijta kula dagaalamay ayuu cali la socday cabdullahi bn abi awfa wiilkiisuna dhinaca khawaarijtau jiray axaadiidta gobolsay tilmaanteen wiil ou dhalay baa dhinacaas jiray markaasuu intuu u dhawaaqay wuxuu ku yidhi wiilkaa dhawaaqaayo tacaala haajir ilayna kaale buu yidhi dhulkaas gaalada ka soo taga annaga noo soo hijirooyb waa meeshii marka kuufa iyo dhulkii cali iyo saxaabada joogeen buu leeyahay ka soo hijiroo dhul gaalo waayeyb ka imaah buu yidhi markaasuu cabdullaahi bin abi awfa wuxuu yidhi way xaka ahijratan bacda alhijrati ilaa rasuulillahi sal l slam hijro tii rasuulka aan u imid oon u soo hijrooday kadib miyaan mid kale soo hijroodaa buu yidhi waa sidee marka dadka hadday marka ictiqaadku qofka hadduu ka xumaado ama waxaan diin ahayn hadduu diin ka dhigto quluwi noocaasa yuu gaarayaan ayb waxaa laga yaabaa annaga hadda inay aad noola weyn tahay nin saxaabi u dhawaaqayo o dhahayo warkaale aan igii soo hijirooyb laakiin xaqa laftirkeeda hadday saxaabadiiba fardan wa taqdiiran ay joogi lahaayeen waa u dhici lahayd taasoo kale nacam qofku wuxuu u ictiqaad u qaato uu diin u maleeyo waxaa weeyaan cidna kagama gambanayo wuxuu diinba u maleeyo uu diinba u haysto waa midda marka culammadu ay yidhaahdeen bidcada iyo macsida ibliis bidcaduu jecel yahay lianna albidcata laa yutaabu minha bidcada lagama toobad keeno lagama toobad keenayo sababtoo diinba u haystaa qofkeeda waa kan hadda ma isduhmaayo isdhihi maayo war ninkaad la hadlayso waa aabbaha waa nin saxaabiya oo nebiga la caasiray nebigu u duceeye calayhi salaatu wasalaam allahuma salli calaa aali abi awfa uu yidhi waxaasoo dhan ma arko waa qaldan yahay buu isleeya adaa toosan ayb marka fitna shubho iyo fitno shahwo labadaba ilaahan ka magan galnay markuu maalmaha u baxay ayaa wuuu xadiidkan buu usoo qoray marka anna rasuul اllahi salى اllahu alيyه ali wslam nebiga fii bacdi ayaamihi maalinhiisa qaar ka mida allatii laqiya fiiha alcaduwa cadowga ou la kulmay qaala waxau yidhi yaa ayuha nnaas dadow laa tatamanow liqaa alcaduwi cadowga la kulankiisa ha tamaninina yanii ha u baxbaxsanina ha u baxbaxsanina oo cadowgii inaad la kulantaan un ha tamaninina ayb wasalu llaaha ilaahay weydiista alcaafiyata fitno inuu idinka caafiyo caafiye ilaahay weydiista faidaa laqiitumuuhum haddaad la kulantaan fasbiruu adkaysta oo gegsada u sabra oo lugaha dhulka u dhiga waaclamuu ogaada anna aljannata jannada taxta dilaali suyuufi seefaha harkooda hoosteeda iyuu ahaaday uma qaala wuxuu yidhi allaahuma munzila alkitaab ilaaha kitaabka ka dejiyeyow mujri asaxaab daruuraha midka socodsiinayow wahaazima alaxsaab axsaabta kan jebinayo ihzimhum ilaahu jebi wansurnaa ilaahu noo gargaar calayhim iyaga nooga gargaar maxalushaahidkiisa laa tatamanow liqaa'a alcaduwi cadowga la kulankiisa ha tamaninina laakiin markaad foodda isgelisaan markaas adkaysta waxaa laga qaadanayaa marka inaan cadowga loo yeeranin inaan la tamaninin inaan marka isagoo meel kale jiro loo wacanin ayb oo marka watigeedii wakhtigiisa la gaaro meel walbaa marka wakhtigeeda la joogo in lagula dhaqmo ayb hadaadu markaa dhulkaaga aad markaa difaac uga jirto kaaga uga jir markaad dhulkaaga gacanta ku dhigatood hanato aad mid kale sii soco sida nebigaba yeeli jira calayhi salaatu wasalaam ayb yaa ayuha aladiina aamanuu qaatiluu aladiina yaluunakum min alkufaari waliyajiduu fiikum hilda adoo tabartaadii iyo waxaagii oo dhanba ku xisaabtamayo ayb haddii kale marka waxaa imaanaysa cadowgii inta loo yeerto iyadoon markaas loo aad loogu darbanayn ama qayb inay u yeerato iyagoon darbanayn hadhowna marka ay ku dhacdo ummaddiina dhib u keenaan iyagiina markaas ay dhib isu keenaan iyagiina ay sugnaa waayaan waxaas dhan baa dhalan kara waxaasoo dhan saysan u dhicin markii goobta la galo sugnaada wixii ka horeeyana waxba ha tamaninina laa tatamanow liqaa'a alcaduwi ayb uma qaala marka ducadaanuu nebigu calayh isalaatu wasalaam marka u akhriyey baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan maa yudcaa waxa lagu allabaryo cinda alliqaa la kulmidda agteeda marka cadowga lala kulmaayo qaala xadaanaa nasru bnu caliyin qaala akhbaranii abii qaala xadaanaa almuhanna bnu saciid can qataadata can anas bni malikin qaal kaana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa idaa hazaa hadduu duulayo qaala wuxuu dhahayay allaahuma anta cadudii allaahuma yaa allaahuma yaa allaahu allow anta adiga cadudii baa tahay cududayda yacnii awooddaydii baa tahay kaan cuskanayaa tahay alcadud yacni waxaa weeyaan waa muruq yani ixdaa cadudayhi marka la yidhaha alcadud waa muruqaas muruqa marka xoog waa la cuskadaa allaahuma anta cadudii cududaydaa tahay marka muruqaygii baa tahay yani ilaahu waa ku kaalmaysanayaa weeyaan macnaheedu wanasiirii baa tahay kan ii gargaarayo bika adiga ayaan axuulu ayb adiga ayaan marka yanii aan kugu xeeladaysanayaa ayb waa min alxiilati adaan kugu xeeladaysanaya ayb oo anugu xeelad ma hayo wa aduun baan yanii ku xeeladdan la imaada waa kaalmadaada ayb manaa marka sidaa weeyaan ay laa xiilata fii dafci suuءin walaa quwata fii darki khayrin ila biاllah waa macnaa laa xawla walaa quwata ila biاllah oo kale wa bika adiga ayaan asuulu aan cadowga yanii aan ku qasbaya aan ku qahraya wa bika adiga kaalmahaaga ayaan asuulu aan cadowga ugu duulayaayo ugu boodayaa cadowga waxaan ugu boodayaa kaalmadaada wa bika adiga kaalmahaaga ayaan uqaatilu ku dagaalamaya saasuu dhihi jiray waana xadiid isnaadkiisa u saxiix yahay tirmidi iyo hayrkii ay wariyeen ibnu xibbaanna u saxiix yeelay baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii ducaa'i almushrikiin mushrikiinta ducadooda u yeeristooda wa in iyaga markaa loogu yeero dacwada intaan lala dagaalamin in dacwada loogu yeero baabkan marka baab lamidana waa soo marnay qaala xadaanaa saciid bnu mansuur qaala xadaanaa ismaaciil bnu ibraahim qaala ahbarana bnu cawn qaala katabtu ilaa naaficin baan u qoray as'aluhu anoo weydiinayo can ducaa'i almushrikiin mushrikiinta u yeeristooda kitaab loogu yeero cibaadada alle alle inay caabudaan oo laa ilaha illa allahu loogu yeero cinda alqitaali dagaalka agtiisa fakataba ilaya wuu ii soo qoray anna daalika kaagaasi kaana wuxuu ahaa fii awali lislaami islaamka horraantiisiibuu ahaa ayb yani wakhtigan islaamku meel walba gaaro meel walba iska ku faafay looma baahnuu leeyahay sideeda gaaladan isaga weeraraan laakiin waqad aqaara nebiy llaahi markaa tan laftirkeedu waxay tusee un islaamkibaa faafay buu rabaa inuu yidhaahdo kelmaddii waa gaartay meel walba laakiin haddaan la ogayn kelmaddu inay gaarto iyo in kale laguma duuli karo ilaa in la gaarsiiye kelmadda maaha deliilka marka fiiri deliilka uu keenay waqad aqaara nebiyullaahi sala allahu calayh waali wasalam nebigii waa duulay calaa bani lmusaliq buu ku duulay reer bani lmusaliq wahum iyaga oo qaaruuna dagan iyagoo daganoon iska jirin wa ancaamuhum xoolahoodana tusqaa cala almaa'i biyaha lagu waraabinayo la waraabinayo xoolahoodii oo la waraabinayo ayuu ayuu kada ku qabtay faqatala waa dilay muqaatilatahum kuwoodii dagaalamayey wa sabaasabyahum kuwii maxaabiistoodiina waa qafaalay naagihii ilmaha wa asaaba yowmaydin maalintaa nebigu wuxuu helay juwayriyata binta alxaari xadaanii bidalika sidaa waxaa ii sheegay buu yidhi naafic cabdulaahi cabdulahi bni cumar wa kaana fii dalika aljeyshi jeyshkaas banilmusaliq weerarowna ku jiray qaala abu daawuud hada xadiiun nabiilun xadiikan waa xadiid aad u sarreeyo rawaahu ibnu cawn can naafic lam yashrakhu fiihi axadun qofna lama wadaagin oo ibnuyanii ayb rawaahu ibnu cawn can naafic oo ibnu cawn cid kale naafic kalema aynan warinin ayb xadiidkan marka ducaau lmushrikiina ila alislaam mushrikiinta inta aan la weerarin in islaamka loogu yeero saddex madhab baa ku jirto alimaamu nawowi sharxa muslimkaasuu ku tilmaamay maazari iyo qaadiciyaadna uu ka sheegay qowl wuxuu leeyahay yajibu lindaar in loo digaa waajiba kow imaam maalig iyo kayrkii baa qabaan waajib waxaa ah indaar qowl labaad waxa uu leeyahay laa yajibu muطlaqan waajib maba ahanba maba waa layskaba weerari karaa qowlkanna aaduu daciif u yahay wahada adcafu minhu ow baailu kii hore daciifba waa kanna wuxuu yidhi adcafu minhu qowlka saddexaad waxaa weeyaan yajibu in lam tablughum اdacwatu dacwada haddaysan hore u gaarin waa waajib walaa yajibu in balagathum hadday dacwada hore u gaartayna waajib ma ah laakiin yustaxabu ak waa la sunneeyaa so uma fahmin marka madhabkan baana marka acdal اlmadaahib aw hada huwa صaxiixu buu yidhi wabihi qaala naaficu mowla bni cumar wاlxasan اlbaصriy wالthawri wاlleyt wالshaafici wabu hawr waabulmundir wاljumhuuru sidan bay dhaheen qaala bnu اlmundir wahuwa qowlu akari ahli اlcilmi ahlucilmiga marka qowlkaanay u badan yihiin oo in la kala saaro gaalada hadday dacwada gaartay waxba waajib ma allak waa sunno haddiiba dacwo aynan gaarin ama aan la ogayn inay dacwada gaartay waajibay noqonaya marka intaan xabad lagu ridin waa in la waaniyo oo la yidhaahdo islaamka loo bandhigo markay diidaanna ilaahay la kala saarto hadday ahlu kitaab yihiin in jizya laga qaado haddaanay ahayn ahlu kitaab iyo majuusna markaas la weeraro sidaa weeyaan marka qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa xamaadun qaala akhbaranaa haabit can anas qoladan marka reer bani lmusطaliq waxaa lagu xambaarayaa inay dacwada hore u gaartay ana الnabiya salى اllahu alayh ali wasalam nebiga kaana yugiiru cinda salaati subxi salaada subax agteeda ayuu ahaa nebigu inuu weerar qaadi jiray wa kaana yatasamacu waa dhegdhegaysan jiro waa maqal dalbi jiray faidaa samica aadaanan adaan hadduu maqlo amsaka waa ka joogi jiray wailaa hadda aadaan aanu maqlinna adaara waa ku guuli jiray aadaanku marka wax lagu ogaan karo dacwada dadkan inay gaarto ay muslimeen iyo in kala waa xadiidka marka waxaa laga qaadanaya aadaanku inuu shicaar islaam uu yahay magaaladii aadaan laga maqlo magaalo islaamaa loo qaadanaya dadkeedu inay muslimiin yihiin baa loo qaadanaya bacd اlkutub oo marka waxaa jira dhahaya iyagu marka oo dad mucaasiriina iyo wakhtiyadan dhow soo gaaray ay dhegeen oo ay leeyihiin dadkaani yacni waxaa weeyaan tawxiidna ma fahamsana waana yacni waxaa weeyaan islaamna ma aha waana waxay leeyihiin hana ku sirmin aadaankan masaajidda ka baxayo laa ilaaha illa allahdaas la dhahaya masaajidduna waa macaabid kanaa'is iyo kaley la mid yihiin kan ka qaylinayana waa waani mushrig waani oo laa ilaha illa qofka uu ka qaylinaayo un weeyaan ayb waxyaaba marka waxaas ay ku taallaa jiraan ayb kutub laa siyamaa kutubta uu sayd qudbi iyo uu qoro iyo yaa waxyaabahaas oo kale marka ay ku yaallaan bacd innaas baa marka ku ta'asuro oo muslimka ku gaalaysiiyo oo iyaga laa ilaha illaa hudoodana ay tahay islaamnimo dadka kale laa ilaha illaa hudoodana aysan islaamnimo aanay ahayn marka waxaasoo kale ad waxaa weeyaan war culumana awalaynan hore u ahayn waxba yaysan ku dhibin qof aan hadda yacni waxaa weeyaan aan diin iyo wax lagu islaamo iyo wax lagu gaaloobo iyo yacni tawxiid macaanidiisa isagii iyo yacni wax diinka looga baxo aan fahamsanayn qofka u gaalaysiiyo waxba dhibaataa kuma ahan qaala xadaanaa saciid bnu mansuur qaala xadaanaa sufyaan can cabdilmalik bni nawfal bni musaaxiq can ibni cisaamin اlmusaniy can abiihi qaal bacaanaa rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam fii sariyatin maa dadkan nebigu markuu aadaanka ka maqla ma dhihi jirin magacyadooda iisoo sheega ma aqaanaa mase ma aqaani aniga ayb magacyadooda inta weydiiye ma aqaanaa ma dhihi jirin ayb dadka gobol marka hadda inta ay yaqaanaan oo jamaacada ku jirto baycada ay ku wada jiraan keliya muslim wixii uusan aqoonin gaalo ugu aqoonsanaya laa ilaha illa hudiisana wax ka jira ma lahu nebigu marka magaalooyinka dadka ku nool magacyadooda iyo ii baara iyo ma dhihi jirin islaamnimu kaga gaabsan jiray asoo nebigii la diray marka waxau yidhi qaala bacaanaa rasuulu llahi sal slam fii sariyatin buu nugu diray faqaala waxau yidhi idaa ra'aytum masjidan masjid haddaad aragtaan ow samictum mu'adinan ama mu'adin aad maqashaan falaa taqtuluu axadan qofna ha dilinina qof ha dilinina marka ayb xadiidkan marka waa xasanu ligayrihi inkastoo ibnu cusaam almusani ninkaa uu ku jiro imaamu dahabi kaashifka uu ku yidhi tafarada canhu cabdulmelik bni nawfal xaafidku taqriibka uu ku yidhi laa yucrafu xaaluhu oo majhuululxaal uu ka dhigay haddana duruq kaleo xadiidka uu ku yimid baa jirto xadiidkii hore iyaa u marqaati kacaya kan shaahid u ah marka xadiidka xasanu ligayrihi baabu lmakri fi lxarbi baabu bayaani xukmi اlmakri dhagarta xukunkeeda caddaynteediibu u baab yahay shirqoolka yani ama sirid baa hadda laga wadaa fi lxarbi dagaalka dhexdiisa yacnii qofka lala dagaalaya in markaa la siro dhagarta soomaali fiican ma aha oo dhagartu waa qadiri luqa carabiya marka la alqadru iyo dhagarta waa isku macno qadrina nebiga kuma ma lagu sifay karo ila qadri waxaa la yidhaha ninka ballan oo qof siiya uga baxo iyo nebiguna sidaa ma ahaa jiri makri iyo marka qadri waa kala duwayn makri waxay tahay qofka in la xeeladeeyo isagoo wax malaynaayo meel kale inaad wax uga keento ee wax dhagara ma aha isaga kaasna waa hadda midka baabka loo muraadayo waxay u dhowdahay marka makriga tawriyada eray adiga hadda marka la fiiriyo baatilkiisana aan been ahayn laakiin qofku macnaha aad u jeeddo uusan macno kale uu ka fahamsan yahay oo kan adiga aad rabto marka uunan dareensanayn aska tawriyada qaala xadaanaa saciid bnu mansuur qaala xadaanaa sufyaan can camrin annahu samica jaabiran ana rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalam qaala nebigu waxau yidhi alxarbu dagaalka khadcatun waa isdagid waa laysdagaa dagaalka ayb waa shirqool tawriyo xeeladaysi waaye dagaalka qaala xadaanaa moxamed bnu cubayd qaala xadaanaa bnu hawr can macmarin can الzuhriyi can cabdiraxmaan bni kacb bni maliki can abihi ana nebiya sal slam kaana wuxuu ahaa idaa araada haswatan duulaan haddii uu rabo waraa hayrahaa hayrkeed ayuu ku sarbeebi jiray oo ku xeeladaysan jiray waraa hayrahaa waxay tahay marka uu rabo tawryadan marka hadda maaha inuu nebigu been sheegi jiray markuu rabo inuu meel u duulo inuu dhihi jiray meeshaasaan markuu rabo inuu maalan kismaayo oo kale u duulo jawharan u duulaya inuu dhihi jiray ma aha taas been bay noqonaya nebigu sidaa ma yeeli jirin laakiin waxay tahay markuu rabo inuu kismaayooo kale u duulo jawhariyuu ka sheekaynayaajawhar buu dadka u dirayaa waxbuu dadba u dirayaa meeshaas ka warrama yaa joogo waddada say tahay maanta dhan marka sheekadiisu halkaasay u badan tahay qofkii marka cadowgaa wuxuu moodayaa marka halkaasaa lagu soo socdaayo isleeyahay isagoon iska jirin baa marka meeshii uu rabo uu aadaya marka middaasina been ma aha rasuulku been marka ma sheegi jirin tawriyada marka macnaheedu sidaa weeyaan yquul wuxuu dhahayaa alxarbu khadcatun qaala abu daawuud lam yaji bihi ilaa macmarun unbaa la yimid yacni alxarbu khadcatuntaas min hada ariiqi ariiqan baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi lbayaati miridda ciidanka yani albayaat waxaa weyaan ciidankii muslimka ahaa inuu xilli habeen oo mugdi ah oon dadkii la kala saari karin inuu weerar qaado wax miro cadowga marka habeen ma la miri karaa waa la miri karaa hadday danta keento gaalada markaa lala dagaalayo laysleeyahay waa dagan yihiin wakhti kale lalama dagaalami karo habeen baa la miraya ilmo iyo naaga marka hadday ku dhintaan ka warran wax dhiba ma leh haddaanba loo qasdin ilmaha iyo naagaha gaalada hadday ku dhintaan dhib ma leha qaala xadaana alxasan bnu caliyin qaala xadaana cabdusamad wa abu caamir can cikrimata bni camaarin qaala xadaanaa iyaas bnu salma can abiihi qaal amara rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu amiir nooga yeelay calaynaa korkayaga abaabakrin abuu bakr faghazownaa naasan dad baanu ku duulnay min almushrikiina mushrikiinta ka mid ah fabayatnaahum waan mirnay xilli cawo ah baan weerarnay naqtuluhum xaalaan dilayno wa kaana shicaarunaa tilka leylati afgaradkeenna wuxuu ahaa habeenka amit amit waa soo marnay marka shicaarkan amit amit ayb in shicaar la samaysan karo u baabaystay qaala salamatu salama waxau yidhi faqultu waxaan idhi biye faqataltu waxaan dilay biyadaya tilka leylata habeenkaasi sabcata ahli abyaatin ahli abyaatin sooma dhihin saddex qoys iyo toddoba qoys ayb ahli abyaatin dhege sooma saddex qoys oo min almushri toddoba qoys oo min almushrikiina ka mida waxaa laga qaadanaa marka bayaadku inuu bannaan yahay ayb xilli yacnii mugdi oo habeena in gaalada la miri karo waxaa iyadana lamida masaladan laftirkeeda manjaniiqa in lagu tuuri karo manjaniiqa xilligaas jiray waa wax hadda madfacan u dhigmo oo kale in madfacana gaalada lagu tuuri karo hadday daruura keento haddaan si kale loo qabqaban karin ama si kale aan markaa loo jebin karin oo daruuradu markaa ay keento xusuuntooda iyo qalcadooda iyo meesha ay degan yihiin madfac lagu dhuftaa waa bannaan tahay hadday marka ku dhintaan marka ilmo yaryar iyo naago iyaga kuwooda hadday ku dhintaan ila waxaan ka hadlayna inagu waa daarulxarbi moogta hadday markaa ku dhintaan ilmo yar naago dhiba ma laha ayb waa midda nebigu uu sameeyo kala wa iyagu markaa looma qasdin ayb waxaa ka duwan mas'aladaas marka iyagu gaaladu hadday dad muslimiina ku dhex jiraan oy dad muslimiinoo maxaabiisa ay gaashaan ka dhigtaan oo kale markaas maxaa la samaynaa marka ayb ma lagu tuuraa marka ma waxaa laleeya gaaladaa loo niyeysanayaa kuwaana ha ku baaba'aan muslimiintanna dhib male maya lagu tuuri maayo si kalea la yeelaa ilaa hal xaalad maaha hadday jirto marka xaalad daruuro ah oo haddii gaaladaas la daa'iyo muslimiinta ay isdhilaam ku samay karaan isdhilaam waxaa layidhaha muslimiinta ay jirid goy karaan haddii marka la daayo oo la yidhaha intaasoo muslimiina intaan dili lahayn waa iska daynaynaa hadday iyagii marka ay si xun markaa muslimka u laynayaan oo ay tirtirayaan muslimiinta xaaladdaas shaekhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhahdaa waa bannaan tahay waa lagu tuurayaa waa lala dagaalayaa muslimkii ku dhintana diyaa laga bixinaya diyana waa laga dhiibayaa war rubamaa waxaa la arkaa inuu yidhaahdo iyagana ilaahay agtiisa marka waxay ka helayaan ajaray ka helayaan xag alle waa xaaladaas alcuز bn cabdisalaamna saasuu sheegay alqawaacid اlkubraa isdilaam in looga cabsanayo maaha ibnu taymiyana marka macnahaasoo kale sheegay laakiin iyadoo gaalada si kale loola dagaali karo ama jid loo galo ama si kaleo loo dhibaateeyo ama iyadoo dadkii khibrada lahayba aan yani waxaa weeyaan aynan ka quusanin si kale aanay ka quusanin taas marka in la yidhaahdo fataawadan iyo kale la soo deliishado fataawada fuqahadu saas ma aha waa hadday daruuro xaaje ay daruuro ay keento daruuradaasna ay ku fasireen dhibka muslimiinta ku dhacaya hadday badan tahay iyo dhibkan muslimiintan yar oo gaashaanka laga dhigta ku dhacaya hadba kii badan yaa wax lagu dhisaan ah kaasna marka qadaroo u baahan yahay in la taqdiiriyo marka fadwada ibnu taymiyana saas waaye midda cisu bnu cabdisalaamna saas waaye marka dad miir qabo ama dad culamaa ama dad yani waxaan yaqaano oo dagaalka iyo aqoon u leh oo cilmi u leh hadday isla qadaraan way bannaan tahay hadaanay marka isyani haddaan daruura jirin ama waxyaabahaasoo kale dhanna la waayana markaa ma bannaano oo walowlaa rijaalu mu'minuuna wanisaa'u mu'minaatu lam taclamuuhum an tada'uuhum fatusiibakum minhum macaratun bikayri cilmin aayaddaasa marka imaanayso xaafid alcalaa'i kitaabkiisa la yidhaahdo kitaabkan qawaacidda fiqiga uu ku sheego almajmuuc اlmudhab fii qawaacid اlmadhab aayaddaasuu keenay isagomarka saddex fuqaho oo waaweyn saasay tilmaameen ayb waxa hadda axaadiistan ay ka warramayaanna ilmaha iyo naagaha gaalada waay ogow marka ilmaha iyo naagaha gaalada iyaga haddii lagu dhufto markaa manjaniiqa wax uga dhaco dhib ma leh bayaadku waa bannaan yahay xaaladda marka tataruska uu jirana sidaas uu yahay baabunay haadaa kani baabun baab weeyaan fii lusuumi saaqati ciidanka kuwiisa dambe lugta dambe in la laasimo lugdambeedka kuwa lugdambeedkaee gadaale in la laasimo oo amiirku yani xagga dambe uu maro oo wixii dhaco iyo wixii dhibaato ay ku dhacda iyo wixii caajiso iyo soo u soo qaado saaqadu marka kaas qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaana alxasan bnu shawkar qال xdثna إسmاعيiل بن cلyة qال xdثna الxجاaج بن أbي cثmaan عن أbي الزuبyر أنa jاaبiر بن cabdاللahi xadثaهm qاala kana rasuul الlahi slى الlaه عليه aلي وsلم nebigu wuxuu ahaa yatakhلفu fi اlmasiiri socodka makaanu socodka inuu dib maraayo ayuu nebigu ahaa fayusji ضaciifa midka ضaciifka ah ayuu soo kaxaynayey fayusji daciifa midka taagta daran ayuu soo kaxaynayey wayurdifu waa soo fangelinayey wayadcuu lahum waana u ducaynayey midka daciifkae socon waaye ayuu intuu soo qaada ayuu gadaal soo saari jiray waxaa laga qaadanaya marka ninka amiirkaah dadka inuu daneeyo ou amiiryani amiirka u yahay ee iyaga marka dhibkoodu inuu dhibo dheeftooduna marka inuu tiisa ka hormariyo baabunay haadaa kani baabun baab weeyaan calaa maa yuqaatalu lmushrikuun mushrikiinta waxa lagula dagaalamayo gaalada maxaa lagula dagaalamayo qaala xadaana musadadun qaala xadaana abu mucaawiya can ilacmash can abi saalixin can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu waxau yidhi umirtu an uqaatila annaasa waxaa la ifaray inaan dadka la dagaalamo xataa yaquuluu laa ilaaha ila allah intay ka dhahaan faidaa qaaluuha hadday yidhaahdaan manacuu minii dimaa'ahum dhiiggoodii waa iga celiyeen wa amwaalahum maalkoodii waa iga reebeen ilaa bixaqihaa mooyaane iyada xaqeeda mooyaane iyada xaqay wadataayo xaqeeda marka waa wixii laa yaxillu damu mri'in muslimin ilaa biixdaa alaain النفس بالنفس وطyب الزاني وtaaرك لdiiنه المفاaرق للجamاعة iyo waxyaabahaas ayb amase ilaa bxaqiha wixii ay keensanaysay iyada xaqa ka dhigaysay ninkii inkiro ee diido ee ka dagaalamo waa lala dagaalakaas waa wixii marka ilaa bxaqiha abubakr mas'alada xujada u noqonaysay dadkii markay zakada diideen waa la dagaalamaa buu yidhi yani man faraqa bayna الصalaaةi والزakاaة وxisaaبهm xisaabtoodana calى الlahi caزa wajala xisaabuhum calى اllahina macnaheed ninkii laa ilaha ila اllaahuda yidhaahdo qalbigiisana wax kale ku haysto qalbiga ma qufaayo aniga marka taas layma dirin intaa uo keliya bs xisaabuhum calى اllah xisaabtooda aakhiro inay wax dheef u yeelato laa ilaha ila اllaahuda iyo inaynan u yeelanin qalbiga waxa uga jira ilaahay bay tahay taas ani middaanu intaan un baan aqbalayaan kula dagaalamaya qال xdثna سcيid بن yعquub الطalqاniyu qala xadaثna cabdاللahi بن الmubaaرك can xumaydi can anas qaala qaala rasuul الlahi salى الlaه عalيه alي وsلم umirtu an uqaatila الnaasa waxaa lay faraa dadka inaan la dagaalamo xatىa yashhaduu an laa ilaha ilا الlah وأna muxamada cabduhu وarasuuluه وan ystaqbiluu qiblatanaa qibladeenna inay u jeestaan oy qiblo ka dhigtaan وan yaakuluu dabiixatanaa waxa aan gowracnana inay cunaan yani waxaan gowracnay inay cunaan waa islaamnimadooday tusay iyado laftirkeeda qofka muslimkaa waxa uu qof kale muslima gowraco waa cunayaa ma iska xarimayo dabcan ayb waxaa weeyaan marka dabiixadu waa calaamad weeyaan marka weyn ee marka tusayso qofkan marka islaamnimadiisa dee marka uu iska xarimaayo yani waxaa wey inuu diin kale aaminsan yahay u eg tahay waan yusalluu inay tukadaan salaatanaa salaadeenna faidaa facaluu daalika sidaa hadday sameeyaan xarumat calaynaa dimaa'uhum wa amwaaluhum dhiiggooda iyo maalyaalkooda waa naga xaaraan inta hadday yeelaan hadday qibladii u jeesanayaan salaaddii tukanayaan dabaaixdii muslimiintana ay wax ka cunayaanoo dadkaas muslimka ay ku dhex jiraan ayb laa ilaha illahuna ay leeyihiin faraha laga qaadaya xisaabtooda hoose ilaahay u daa inta inay ku deeqi weyse ma ahan oo marka ay ku deeqdo qofku inuu marka waxaa weeyaan wax gaarood adiga wadato inuu kula wato yani waxaad noqonaya wixii waasaca ahaa dadka intaad xagga iskaga dhigtay shay dayiq oo cidhiiri ah dadka inaad marka inaad isku hoos keento aad rabto lahum waxay leeyihiin maa lilmuslimiina muslimiinta waxay leeyihiin wacalayhim korkooda waxa ah maa cala almuslimiina muslimiinta korkooda waxa ah qال xdثna سlayman بن dawud almahriyu qal أhbarna بن whbi qal أhbarnii yaحyى بن أyوب can xumaydin الطawiil can anas bni maliki qaal qala rasuul الlahi slى الlaه عlيه alي wsلم umirtu an uqaatila اlmushrikiina bmacnaahu qala xadثna الxaسن بن عaliyi وcuثman بن abi shaybة almacnaa macnahuma waaxid qala xadثna yعlى بن cubayd can الأcmaشh can abi ضabyaan qala xadثna أsamaة بن زayd qaala bacanaa rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalama nebigaana diray ilaa sariyatan sariya ayuu markaa dhexdeeda ayuu nagu diray ila alxuruqaati xuruqaad ayuu noo diray qoladaa marka juhayro qolo ka mida fanudiruu binaa waana loogaga digey war nimankaasaa soo socdaa la yidhi faharabuu way carareen faadraknaa rajulan nin baan haleelnay oon qabannay falamaa hashiinaahu markaan daboolnay oon yacnii gees walba ka qabannay qaala wuxuu yidhi laa ilaaha ila allah fadarabnaahu waannu ku dhufannay usaama isagaa dilay ninka nin ansaari bay isla socdeen ansaarigii ninkan markuu laa ilaha illa allahu yidhi waa iska daayay usaama isaga marka waa ku dhuftay xataa qatalnaahu intaan ka dilnay fadakartuhu linabiy sal l slam nebigaan u sheegay faqaala waxau yidhi man laka bilaa ilaaha ila allah yowma alqiyaama laa ilaaha ila allaahu maxaa kaaga sugan laa ilaha ila allahu man laka yaa kaagaga sugnaanaya adiga oo kaa celinaya bilaa ilaha illa allahu laa ilaha illa allahu yowma alqiyaamati maalinta qiyaama maalinta qiyaamaha laa ilaha illa allahu yaa kaa celinaya marka ninkan isagoo hadda usaama qariino ayaa jirtayoo wuxuu is yidhi waramu ku gambanayaa seefta uga gambanaya qariinadaasuu marka isisticmaalay laakiin meeshaan marka la joogo qariino keliya kuma filna culammadu waxay yidhaahdaan aayatun muxkamatun aw sunnatun muxkamatun caadinatun sunnatun saxiixatun muxkamatun caadilatun sunno saxiix ah oo muxkamo ah yaa wax lagu dilaa ama aayad muxkamoo nasakh aqbalaynin iyo ta'wiil ayb qariinadu marka iyo hadday iska hor yimaadaan sidaan la rabo qariinadu waa xaggay gees bay u baxeen xadiidkan marka ninkan hadda laa ilaha illa اllah muxamedun rasuululah ma isagaa ku daray see loo daynaa marka culimmadu waxay yidhaahdeen ninkan laa ilaha illa اllahu yidhi laa ilaha illa اllaahuda waxay ka celinaysaa horta in la dilo waa laga joogaa marka hore kadib haddii uu marka rasuulka uu rumeeyo waa sidii la rabo hadduu nebiga rumeey waayo markaas waa la dilaa macno kale waayan waxa loo dilayo waxay tahay rasuulkan uu ku kufrinaayo sooma garan ama laa ilaha illah muxamedun rasuulullah buu yidhi haddana wuxuu sameeyey marka waa layska daayey salaaddii wujuubkeediibuu inkiray maalan ama naaqid min nawaaqidi laa ilaha illahu ku kacay waa la dilaa laakiin markaas waxa loo dilaya waa naaqidkaas dartiis waa ogow ee islaamnimadiisii ma ansaxday mase ma ansixin maaha wax lagu haysto sooma garan ayb xadiidkan marka macnihiis waxaa weeyaan dad badan fahamkiisu waa ka siba uga qasan yahay bacdi naas marka waxaa weeyaan waxay ka dhigaan laa ilaaha illa allaahu keligeed waxba ma taraysay leeyihin ibnu xajar baa marka waxay soo qaadanayaan war uu yidhi oo ah laa ilaaha illa allaahuda waa looga joogaa ma ahane waxaa haddana laga dalbanaya moxamedun rasuulullah ama yacnii wixii kale ayb taas nink ninkan keligiis may gaar u tahayna gaal hadda hadduu soo islaamo uu yidhaahdo laa ilaha ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ashhadu anna moxamedan rasuulullah haddii uu yidhaahdo gaal dabcan intii kalena inuu dhammaystira markaas kadib aa laga sugaa laakiin islaamnimaa loo aqoonsanaa markaas islaamkiisu waa ansaxay nimankan marka takfiirka waxay isku daraan nawaaqidii iyo waxay isku daraan iyo islaamku muxuu ku ansaxaaba maanta dhan waxay akhrinayaan laa ilaha illah moxamedun rasuulullah islaamkuma ansaxo haddii baxiga baxi lala galana maanta dhan nawaaqidu laa ilaha illahu ka hadlaa naaqid horta yo qof islaamnimo u ansaxday ayaa naaqid baabkiisa lala galaan ilaa ninkan gaalka kirishtaanka hadda naaqid maan annaga la gelaynaa laa ilaha illah waa kaa burtay miyaan dhihi karnaa qof soo islaamay baa waxaa la yidhaha war laa ilaha illahudii shalay waa ansaxday laakiin maanta adiga waa kaa burtoo macnahaasay kaaga burtay laakiin haddaad taagan tahay maba ansixinba la dadkan weligoodba ma muslimin haddaad taagan tahay de maxay kaloo ku muslimi lahaa inaan laa ilaha illahdaas ahayn ninkan hadda maxaa dhiiggiisa oo macsuum ku noqdayna waa qowlu laa ilaha illah uu yidhi wa marka laa ilaha illa allahu muxamadun rasuulullah hadduu yidhahdo islaamnimadiisa waa la aqoonsana qof markaas kadib waxa uu la imaadana waa wax laa ilaha illahdii ka buriyo ama wax u sugay noqonaymarka naaqidkii nawaaqidii iyo in laysku qalda khatar waa iyo asalkii laa ilaha illah wama waxma badbaadinaya mise ma badbaadinaysa halis faqultu marka midda sheekh maxamed cabdilwahaab oo ka hadlana midaan dambe waay oo sheekhulislam sheekh maxamed bin cabdilwahaab wuxuu leeyahay xadiidka usaamo deliil u noqon maayo dadka iyagu intay laa ilaha illa allah u dhahaan haddana laa ilaha illaahudooda kadib shirki ku kacayo waa saxiix waayo warkaas oo qofkan waxaa laga rabaa laa ilaha illah markuu yidhahdo kabacdi inuu shirkiga ka dheeraado shirki iyo laa ilaha illah inu isku dhex wada ma aha kadib marka waxaa imaanaysa marka masalada kale alcudur biاljahli masay tahay iyo saysan ahayn marar badanna marka waa ka hadalnay masalada laftirkeeda shaekhulislaam moxamed bn cabdilwahaabna mas'alo ou qabo waayo alcudur biاljahli ayb rasaa'ishiisa iyo masaa'ishii uu qoray iyo durarusaniyaha rasaa'il badanuu leeyah ku taallo wuu caddaynayaa sanamka yanii qubaddan ku taallo wuxuu leeyahay meeshan axmed albadawi korkiisa qubadda ku taallo la caabudo dadka caabudayaa ma gaalaysiinaynuu leeya annaga licadami man yunabbihuhum dad ku baraarujiye ayaan jirinoo culimmadoodiibaanba waxaa shirki u aqooninba dadkaan saasuu leeyahy soo ma aragti shaykhulislaam ibnu taymiyana raximahullah kitaabkiisa alistiqaaa wuxuu yidhi lihalabati اljahli can aahaari اrisaalati almuxamadiya aaaartii risaaladii oo dadkan mutaakhiriinta dhexdooda ay aad jaahil uga noqdeen jahligaasoo faafay dartiis uba wuxuu yidhi dadkan qubuuriyiinta acyaantooda lam yumkin takfiiruhum in la gaalaysiiyaa suurtagal ma aha raggii jahmiyada ahna qaarkood waa kii ku yidhi waxaan aad leedihiin idinka aad dhahaysaan haddaan aniga dhehi lahaa gaalaan noqo lahay laakiin idinka idinma gaalaysiinayo ma haadaa marka in lam yakun cudran biljahli haddaanay ahayn adilada qur'aanka iyo sunnadana way ku jirtaa iyadana ayb marka maxalkeeduna halkan aad in loogu sii basdiya maahan laakiin masaladaa iyadana marka masale meeshii marka sal ku leh ayb ayb mid marka waxaa waxuu iska gaalaysiinaya ama iska tagfiirinaya cajal keliya diin ka dhegaysten ayb oo haddii masaa-isha lagu celiyana sug sheekaygan soo weydiina dhahaya muqalid wax ma gaalaysiiyo nin muqalida sidiisa gaalnimo uma taallo gaalaysiin uma taallo ayb marka wuxuu yidhi ayb man laka bilaa ilaha illa allah yowma alqiyaama faqultu waxaan idhi yaa rasuul allah inamaa qaalahaa wuxuu yidhi sidan buu yidhi makhaafata silaaxi hubka ka cabsasho u ka cabsanaya darteed qaala wuxuu yidhi falaa shaqaqta can qalbihi qalbigiisa maxaa u dillaacin weysay xataa taclama min ajli dalika qaalaha am laa sidaa inuu u yidhi ama si kale man laka bilaa ilaha illa allah yowma alqiyaama famaa zaala kama aanu zuulin yaquuluhaa inuu dhahayo xataa wadidtu intaan ka jeclaystay annii lam uslim ilaa yowmaidin inaananba islaamin ilaa maalintaas maahan yacni haddaan maalintaa islaami lahaa waaba ii dhacan lahay sababtoo ah islaamka wixii ka horreeyu baabi'inaya isaga ayb mar haddaanay islaamnimadaydiina hore ay ii jirtay islaamnimadii aan dembigan ku galay waa aadan u qoomameeye buu leeyahy marka usaama ijtihaaduu ku sameeyey waxaa laga qaadanayaa marka nebigu de maa qofkan ijtihaadka ku sameeya laisaasi maayo la qisaasi maayo ayb kuwanna waxaa laga yaabaa maadaama ay xarbiyiin aanay ay ahaayeen nebigu inuusan diydiye lama bixinin likownihim xarbiyiin inay yihiin waa dad xarbiyiin waayaa diyada la siinaa ama gaal kalaa la siinaa kugu xoogaysanaya ayb qaala xadaanaa qutaybaة bnu saciid can اleyث can ibni shihaab can caطاء bni yaziid allayثiy can cubaydillahi bni cadiy bni khiyaar can اlmiqdaad bni اlaswad anahu ahbarahu anahu qaal yaa rasuula اllah ra'ayta bal ii sheeg in laqiitu rajulan haddaan la kulmanin min alkufaari gaalada ka mid ah faqaatalanii ou ila dagaala fadaraba ixdaa yadaya bisayf labadeeda gacmood midood ou seef ku dhufto uma laada minii ou igaga gambado bishajaratin geed faqaala wuxuu yidhaahda aslamtu lilaah ilaahan u hoggaansamay aslamtu lilah xataa islaamnimada waa ku ansaxaysaa ogow laa ilah illah way ku ansaxaysaa aadaankii sujuuddii xataa waxa laga fahmaayo islaamnimada saba'naa saba'naa nimankii yidhi waa loo aticgeliyenimanna marka laa ilaha illa allah wax kuma ansaxayaanay leeyihiin afa aqtuluhu miyaan dilayaa yaa rasuula allah bacda an qaalaha markuu yidhi kadib qaala rasuulu lah sal l slam laa taqtulhu hadilin faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah inahu qaaca yadiya labada gacantaydii buu jaray ayb qaala rasuulu lah sal slam laa taqtulhu hadilin fain qataltahu haddaad dishid fainahu isagu bimansilatika booskaaguu imaanayaa booskaaga hadda aad joogtid waa maxay dhiiggaaga waa macsuum adiga muslimaa tahay dhiiggaagii waa macsuum qabla an taqtulahu intaada dilin ka hor dhiiggaagu sidoo ahaa mansiladii aad joogtou joogaa isaga wa anta adiguna waxaad istaagaysaa haddaad dishid bimansilatihi mansiladiisa qabla an yaquula intuusan dhihin kelimatahu latii qaal kelmaddii uu yidhi intaanu dhihin ka hor booskii uu taagnaa baad istaagaysaa gaal baad noqonay maa laga wadaana maya isagu dhiiggiisa macsuum ma uunan ahayn waa la daadin karay markaas adigana marka dhiiggaaga in la daadiyo qisaas lagu daadiyaad gelaysaa marka taas waa macnuhu marka xadiidka halkan baabaanku dara inaa isleeyihiin baabanku baabu nahyi can qatli man ictasama bisujuud baabu bayaani nahyi nahyigii caddayntiisiibuu u baab yahay can qatli man qof dilkiis layska reebay ictasama ku dhegay magan galay bisujuudi sujuud magan galay qofka isagoo sujuudsan haddii la arka ma la dilay waa layska dhaafa waa cinwaan ila islaamnimo tusaysee qaala xadaanaa hanaadu bnu sariy qaala xadaanaa abu mucaawiya can ismaaciil can qaysin can jariir bni cabdillaahi qaala bacaa rasuulu llahi sal slam sariyatan buu diray ilaa khacam factasama naasun dad baa waxay ku dhowrsadeen oo minhum iyaga ka mida bisujuudi bay ku dhowrsadeen oo isku ilaaliyeen fa asraca fiihim waa ku degdegay maxaa idiin dhigan fa asraca fiihim اlqatla fa asraca fiihim wuxuu ku dedejiyey alqatla wuu ku dedejiyey amiirkii markaa qaala waxau yidhi fabalaqa dalika الnabiya salى اllahu alayh ali wasalam nebigii baa arrintaa ay gaartay fabalaqa dalika الnabiya sal ly slam arrinkaagaa baa nebiga gaaray faamara lahum nebiga wuxuu u amray binisfi اlcaqli diyo nuskeed buu u amray diyo barkeed ayuu u amray diyada barkeed marka waxaa laga soo qaaday nin ku dhintay ficluhu iyo ficlu nafsihi qofka hadduu ku dhinto ficilkiisa ficilkiis ah iyo ficlu hayrihi ficlu nafsihi iyo ficlu hayrihi hadduu ku dhinto maxaa loo xukumaana nisfu diyaa loo xukumaa ilaa niska kale asaga ficilkiisa waayee dadkan maadaama iyaga daarulxarbi ay degganaayeen oo yacnii dad la weerarayo gaala ah ay dhex degganaayeen nisfu diyaa la siinayaa maxaa yeelay iyaga ficilkooda yaa sabab u noqday kan ficilkoodii baa wuxuu sabab u noqday sidaan kaannahu marka waxaa laga dhigaa qof ku dhintay ficlu nafsihi iyo ficlu hayrihi bacdi ahlilcilmina waxay leeyihin diyo maba leh daarulxarbiga hadduu ku dhinto oon loo qasdin lana fahmaynin inuu meesha joogay iyo in kale waxba lama siinayo wa qaala waxauu yidhi nebigu sal ll slam ana barii'un beri baan ka ahay aniga min kulli muslimin muslim kasta oo yuqiimu ku negi ah bayna adhuri اlmushrikiina mushrikiinta dhexdooda qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuul allah rasuulka ilaahi walima oo maxay saas maxaa saas ay ku dhacaysaa qaala waxau yidhi laa taraa'aa yaysan is arkin naaraahumaa labadooda dab labadooda dab yaanay is arkin labada dab marka waxaa weeyaan dabka ay iyagu shidanayaan yacnii yaydan isla dersin oo haddaa isla deristaan dabkiinna isku baxaayo waa is arkaysaan ayb marka ma bannaana dhexjoogga gaalada iyo deganaanshaha gaalada dhexdooda waa inuusan bannaanayn haddii marka gaaladaa la weeraro oo muslimiin ay weerar ugu tagaan oo dad muslimiina la arka markaas dadkaas marka lana og yahay inay muslimiin yihiin maaha in la dilo horta haddii la dilo waa lagu dembaabaa taas laakiin iyagoon la ogeyn ka warran marka meeshii waa la weeraray madfac iyo dayaarado iyaa lagu weeraray iyo xabado wixii baa dadkanna gaaray maxaa lagu samaynaa xadiidkan waxuu tilmaamaa nisfudiye in la siiyo dee lasoo tira koobaa nisfudiya la siina niska kalena maxaa dhacay ficlu nafsihi asaa isu keenay ayb taasaa marka culammadu ay yidhaahdaan wabilahi towfiiq wsal qaala abu daa'uud rawaahu hushaymun wamacmarun wakhaalidun ilwaasitiyu wajamaacatun lam yadkuruu jariiran ma aynan sheegin wabilahi towfiiq wsal sl